أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon xog dheeraadaha ayaa laga helayaa kulan magaalada adisababa ku dhex maray ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ku dhowaad toddobaatan ruux ayaa dhintay kadib shil gaari oo ka dhacay magaalada kambala ee caasimadda dalka yuganda weerar dad badan lagu xasuuqay ayaa ka dhacay gobolka oromiya xilli ay ka sii darayso colaadda dalka itoobiya wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayadaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda wax ka barta madarasada sheekh ibraahim oo ku taala degmada ufurow ee wilaayadaasi
حنانيكم فقد لاحت نوايا أخل الذل قد كشف النقاب تسلى الكفر في هتك العذارى وإخواني همومهم سباب رأيت القوم قد لاحت بطون من الإدخام ليت القوم غابوا
waa maxay ridada ama islaam ka baxa
riddaha waxa weeyaan tabdiilu diin diinta oo la beddelo wuxuuna u beddelay milla ukhraa sawaa'un ha ahaadaan waxaasi gaalada iyo qaybaheeda kala duwan casabiyaadkii iyo jaahiliyaadkii riddadu imisaayay u kala baxdaa sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaarim almasluul calaa shaatim arasuul wuxuu ku leeyahay وأيضا فإن الردة على قسمين ردة مجردة وردة مغلظة muxuu yahay xukunka qofka ka ridooba islaamka وفي الحقيقة أن الإنسان إذا ارتد قتل
halkee bay riddadu asalkeeda ka soo bilaabatay oo salka ku haysaa ilaahay rasuulkiisa markii ilaahay oofsaday carabtii aqlabkoodii waa ay ridoobeen
heerarka riddada ee maantasee halkay marayaan dooyinkaas hore qofku markuu ridoobo waxaa dhici jira waxa la ydhaha mufaasala isagiiyo mujtamaca islaamku kala go'ays jireen oo dadka ugu horreeya goynaya xataa qoyskiisa ay noqdaan laakiin maanta isagoo murtad ah oo diinta islaamka ka baxay ayuu helaya xuquuqda islaamka ee muslimka si o dhan buu helaya
sidee culimmada islaamka uga hadleen diinka baxa maxayse juhdiga intaan la-eg ugu bixiyeen ka culimmada islaamka waxaad arkaysa xataa fuqahada kutubta fiqiga ee furuucda ka hadlaysa riddada iyo murtadka axkaamtiisaa lagu daraa bal waxaad arkaysaa bacd alfuqahaa iyadoo nawaaqid uluduu markay ka hadlayaan riddada ayay ku darayaan taasina waxay ishaaraysaa ay culimmadu baraarujinayeen inay wax si fudud u dhici kara riddadu inay tahay maxaa keenay in malaaxidda dhiirani ay maxfallada kaga hadlaan diinka baxa caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiise wada faalsa ah
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu I will say no
maxay noqotay natiijada ka dhalatay islaamka noqoshada xargaha goostay wuxuu leeyahay marka waxa shucuubiyada maanta la yidhaahdo ama ama qabiilka la yidhaahdo wuxuu noqday maanta wax maaragtay dadka maaragtay uu soo noolaynayo taasoo islaamku mar hore dilay
sidee ayaan uga hortegi karnaa mawjadaha diinkabaxa ah ee ay wajahayso ummadda arrimahaasoo idil waxaad ku maqli doontaan taxanayaal aan ugu magacdarnay riddatun walaa abaabakrin laha ama diinla'aan aan loo hayn dowladdii abiibakar warbixinnadan waxaad maqli doontaan toddobaadka soo socda inshaa allah waxaadna ku dhegaysan doontaan barnaamijka faafureebka wararka فيه الصيام فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay kowda jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo oo faah-faahsan xog dheeraadaha ayaa laga helayaa kulan magaalada adisababo ku dhex maray ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo madaxa maamulka gaalaraaca ah ee somalilan cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya tan iyo markii madaxa maamulka ridada somalilan cabdiraxmaan ciro uu dhowaan ka soo laabtay socdaalkiisii ugu horeeyey ee xogtiisa aadka loo ilaaliyey ee uu ku tago itoobiya ayaa waxaa soo baxaya macluumaad hor leh oo iftiiminaya waxyaabihii looga hadlay kulanka dhex maray murtad ciro iyo gaal abiy axmed warbaahinta aljaziira oo soo xiginaysa warbixin uu qoray wargeeska the african report oo laga leeyahay dalka faransiiska diiraddana saara arrimaha afrika ayaa sheegtay in safarkii ciro toddobaadkii hore ku tegay adis ababa uu daarnaa soo noolaynta xiriirka labada dhinac oo muddo bilooyin ah ku jiray xagka diblomaasiyadeed kadib markii uu burburay heshiiskii ku saabsanaa marinbiyoodka ee murtad muuse biixi uu la galay ra-iisul wasaaraha itoobiya gaal abiy axmed kulan foolkafool ah oo murtad cabdiraxmaan ciro la yeeshay gaal abiy axmed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda adis ababa ayaa sida ay warbixintu sheegtay si guud loogu gorfeeyey arrimaha iskaashiga amniga iyo fursadaha dhaqaale ee labada dhinac wadahadalkan waxaa kale oo looga hadlay sidii loo kala saxiixin lahaa heshiis ku saabsan sidii gaaska dabiiciga ah ee laga soo saarayo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya looga dhoofin lahaa dekadda berbera sida uu sarkaal sare oo ka tirsan wafdiga somalilan uu u sheegay joornaalka the african report warbixintan ay soo xigatay aljaziira ayaa sidoo kale lagu sheegay in somalilan ay raadinayso heshiis ku saabsan sidii deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi loo soo gaarsiin lahaa korontada laga dhaliyo biyoxireenka uu muranka badan ka taagan yahay ee alnahda oo dhowaan ay xarigga ka jartay dowladda xabashida itoobiya falanqeeyaal ay warbixintu soo xigatay ayaa aaminsan in dekadda berbere ay weli tahay qodobka ugu weyn ee ku jira ajendaha wadahadalka dhaqaale ee labada dhinac balse ay sidoo kale ku duugan tahay ujeeddo ballaaran oo ah raadinta aqoonsi rasmi ah oo uu helo maamulka somalilan inkastoo booqashada ciro ee adis ababa ay la socotay mala awaal ah in mar kale la soo celin karo arrimaha aqoonsiga ee etoobiya ayaa mas-uul sare oo ka tirsan somalilan uu the african report u xaqiijiyey in wax khilaaf ah aan lagu soo hadal qaadin kulankaasi getejo rida oo ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha itoobiya ee arrimaha afrika ayay warbixintu xustay in dabayaaqada bishii hore uu sheegay in dalkiisa itoobiya uusan noqon doonin kan ugu horeeya ee aqoonsada somalilan mana noqon doono kan saddexaad ayuu yidhi waxaana uu soo jeediyey in marka hore maraykanku aqoonsado somalilan kadibna iyagu ay ku xigi doonaan warbixintan ay soo xigatay aljaziira ayaa sidoo kale lagu sheegay in somalilan ay raadinayso heshiis ku saabsan sidii deegaanada uu ka aramiyo maamulkaasi loogu gaarsiin lahaa dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka hoosungow oo ka mid ah deegaanada cadowga allah ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada jubbada hoose waxaana dagaalkaasi la isku weedaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan wixii warar ah ama faahfaahin ah ee kusoo kordha dagaalkaasi wararkeena iyo barnaamijteena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan insha allah ku dhowaad toddobaatan ruux ayaa dhintay kadib shil gaari oo ka dhacay magaalada kambaalah ee caasimada dalka yuganda nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya waddanka yuganda ayaa sheegaya in ku dhowaad toddobaatan qof ay dhinteen kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo basas ah saraakiisha booliska dowladda yuganda ayaa xaqiijiyey dhimashada lixdan saddex ruux oo dhammaantood ahaa dad rakaab ah oo isaga kala gooshayay magaalooyinka kambala iyo guulu labada baabuur ee basaska ah ayaa isku dhacay kadib markii uu waddada gooyey gaari xamuul ah goobjoogyaal ayaa sheegay in gaariga xamuulka ah uu kala teeday labada bas kadibna ay isku dhaceen iyagoo xawli ku socda oo mid waliba uu ku dadaaliyey inuu baaso gaariga xamuulka ah qaybaha degdega ah ee isbitaallada magaalada kambaale ayaa la dhigay dad dhaawacyo qaba kuwaasoo markii dambe geeriyooday faktii hore markii uu shirku dhacay ayaa la diiwaan geliyey dhimashada afartan saddex ruux balse gelinkii dambe ee maalintii shalay ayay dhimashadu gaartay lixdan iyo saddex ruux waddada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka kambaale iyo guulu ayaa ah mid saxmad badan waxaana waddadan sanad walba shilal baabuur ugu dhintaa kubnaan kun oo ruux yuweri kakuti museveni oo ah baadiriga hogaamiya waddanka yuganda ayaa kelmad u jeediyey wuxuu uga hadlay musiibada dhacday wuxuuna ku baaqay in saraakiisha ciidanka waddooyinka ay baaritaano dheeraad ah ku sameeyaan wixii dhacay museveni oo isku dayaya inuu ka baxsado mas-uuliyadda wixii dhacay ayaa ehelada dadka dhintay u ballanqaaday in la siin doono lacago kubnaan kun oo shilin ah balse saraakiisha mucaaradka ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid lagu sahashanayo dhibaatooyinka ka taagan waddooyinka dalka yuganda
weerar dad badan lagu xasuuqay ayaa ka dhacay gobolka oromiya xilli ay kasii darayso colaadda dalka itoobiya marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya waddanka itoobiya waxaa ka socda dagaal dhowr jiha ah oo isugu jira mid u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha hubeysan ee ka gus adeegay inay hoos tagaan nidaamka abiy axmeda iyo dagaalka sokeeye ay barta isaga aslayaan qowmiyadaha kala duwan ee dega dalkaasi wararka ka imaanaya gobolka oromiya ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan jabhadda hubeysan ee mucaaradka faano ay in ka badan labaatan iyo shan qof oo rayid ah ku dileen deegaan ka tirsan gobolka galbeed ee shewa dadka degmada noono ee gobolka galbeed ee shewa ee ismaamulka oromiya ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in in ka badan labaatan iyo shan qof oo ay ku jiraan haween iyo carruur lagu dilay weerar hubeysan oo sagaal iyo tobankii bishan oktoobar maleeshiyaadka maxarada faano ka fuliyeen deegaan hoostaga degmadaasi qof ka mid ah dadka ku dhaqan noon oo sababa amni u dooriyey magaciisa looguna yeeray ibsa jamaal ayaa wargeeska lagu magacaabo adis standar u sheegay in weerarku ahaa mid lagu soo qaaday guraga si gaar ah degmada abishge ee ku taalla gobolka bartamaha itoobiya weerarka ayuu sheegay inuu si gaar ah u beegsaday dadka ku dhaqan tuulada arloodinka ee hoos tagta degmada noono wuxuu tilmaamay in weerarku ahaa mid aysan dableyda u meerdayin oo si aan kala soco lahayn u beegsadeen dadka rayidka ah isagaoo ka hadlayay weerarka ayuu yidhi maleeshiyaadku waxay ka soo gudbeen dhanka degmada abishge waxayna galeen guryo ay dadka deegaanka degan yihiin waxayna dileen waayeel carruur iyo haween uur leh cidna ma aysan dayn dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay in goobta uu weerarku ka dhacay ee horey u ahayd meel nabadoon oo ammaan ah balse tan iyo markii ay dagaalyahanada faano halkaas soo galeen ay cabsi soo wajahday dadka rayidka wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo haya dhowaan deegaanka yowkoyow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro muddo labaatan maalin ah u socotay qeybaha kala duwan ee ragga ku dhaqan magaalada yowkoyow iyo tuulooyinka hoostaga taas oo ay cilmi badan ka faa'iideen xafladii gebagabada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee bakool culimo salaadiin iyo qeybaha kale ee dadweynaha qaar ka mid ah raggii dowlada loo qabtay ayaa bandhig kooban goobta ka sameeyey bismi illaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu ma hiya adahaara الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة كم أقسام المياه أقسام المياه أربعة الماء مطلق الماء المستعمل الماء الذي خالطه طاهر الماء الذي وقعت فيه النجاسة اذكر المياه التي يجوز التطهير بها المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ما معنى الوضوء؟
هو استعمال ماء ظهور في الأعضاء أربعة على صفة مخصوصة في الشرع ملاق صوبة وملاقة بيش وانجيل سيدو كلنا أها أفيانكا وضياشا دقنكا ولايدا بكول أو قوبتا كهد لي أيا سيادة ولدر دارمي دادكي الدور ذا الله صحري ما يبقى مهد مدرنا أما مدرنا بيلش أمسك دو الدقاس يا يوكو يبا دور ذا قادن رول شال دير كوكوين يريال وقت يوني جيوديون بيان ما يسن لنا إيدي إيدي أنكما eedydan kama sintin eedydan kama sintin majlisiin ku faday dadaalka tibiidan in la marabtan shan walaala dirdaarme oo bilaay duruusti gobolka kabati arbicina hadiithan fi dhimmati tacasub alqabaliya kitaabka lero kitaabka qiimo leh waa kitaabka dhomba qiimo leh kitaabkiisu ay kelmadii la ka dheegi in la ka dhagam ugu ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool oo xafladdaa soo xiray ayaa si aad ah ula dardaarmay beesha dowladda loo qabtay isagoona ku booriyey inay kaalintooda ka qaataan jihaadka lagula jiro cadowga allah maylana walaalayaal dardaarmay odayaalkii iyo waayeeladii iyo culamaauddiinkii iyo ganacsatadii dhammaanba dardaarmana horta awalan wali una baraneen inuuna ka camal falnan naftanka bilaawna ehelka keengmanaha kiijiisan qaraabadii tolka un gudbiin in badan qodobka u sugaaya muhiim waa ilmahooba labarado lanka camal falan hojilikii oogi layo marka mayna ninku baahanya malaagana ballangan siinkala galay reer waanjilata disaga ting may la arayhe in isag mujaahidiinta garab agnaga taang hoo iyo hiilmayne may lan baahanya walaalayaal in ilaahay kitaabshay unu insurugnaang mu'askaraadka lambaho dhallinyarada badta ilaahay kitaabshay lan dagaalama geeka fursada haysana gaalana ilaahay subxaana wa tacaala waa jibi gaalana ilaahay aa jibi waaba marna qulqulahayta guurahayta allahu akbar allahu akbar meelyo ku bahanga waaysanyiina walaalayaalow dhallinyarey dadka odayaalka ah dhammaanteen may waa lamba doorkii uusan kalahay jihaadka ankanen baaraka allahu fiikum taasanin ballange jazaakum allahu khayr dowladaa loo qabtay beesha waanjeel gaar ahaan reer yowkoyow waxa ay qayb ka tahay dowlaad bilihii lasoo dhaafay si habsami leh uga socday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyo sidoo kale dhulka miiga ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda wax ka barata madarasada sheekh ibraahim ee ku taala degmada ufurow ee wilaayadaasi bashiir muxiidiin abu eman ayaa warbixinta warkan inoo hayaa barnaamijka aan u joogno halkan maanta waxa weeyaan waa barnaamij musaabaqa ama tartan oo u dhexayn doono ardayda dhigata madarasada sheekh ibraahim maylow ee degmada ufurow gobolka baay alislaamiya degmada ufurow ee wilaayada islaamigaah ee baay dhowaan waxaa imartigelisay tartan aqooneed heerka dugsiga hoose dhexe oo si gaarah loogu qabtay ardayda wax ka barata madarasada sheekh ibraahim meelow tartankan oo uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa waxa uu ahaa mid lagu dhiirigelinayay culumta shareecada iyo maadooyinka kale ee bulshada waxtarka u leh islamarkaana lagu barto iskuulka ardayda ka qaybgelaysa waxay kala ahaayeen wiilal iyo gabdho waxayna labada dhinac mid walba uu soo bandhigay karti iyo dadaal xooggan majmuucada abuubakar oo matalaysa dhanka wiilasha iyo majmuucada khadiija oo ay ku tartamayeen dhanka gabdhaha ayaa su'aalaha laisku weedaarinayay si cajiib ah iyaga oo keliya ayuu wacdarahooda ku dul wareeganayay dhibcooyin kooban si mid walba u arko in guusha ay dhankiisa xigto intii uu tartanka socday waxay su'aalaha ka kala imaanayeen dhammaan mawaadiicda iyo mawaadda lagu barto iskuulka taasoo ka dhigtay tartanka mid dhammaystiran oo la jaan qaadaya baahida waxbarasho ee maanta waxayna su'aaluhu ahaayeen sida soo socota su-aasha xigta aan weydiin doono majmuucada khadiijatu bintu khuweylad waxay tahay sida tan kam shuruudu asalaati wamaa hiya
anoo magaa ilaaro shukri cabdulaahi ibraahim oo dhigda madarasada sheekh ibraahim maylow degmada furow oon tartamaay majmuucada khadiijatu bintu khuwaylad su-aalan jawaabteedaan iskidaymayba alislaamu alcaqlu attamyiizu rafcu lxadati isaalatu najaasati dukhuulu lwaqti istiqbaalu lqiblati satru lcawrati anniya su-aalul weyti maanaa majmuucatu khadiijatu bintu khuwaylid salaadu shuruud yeelatu sheeg safaylanka jawaabtii may bahalay lama daraj su-aasha waxay leedahay sida tan waxaan weydiinayaa majmuucada abubakar asidiiq waxay leedahay sida tan kam yanqasimu alfaqaariyaatu wamaa hiya
anoo mahaa ilaaro cabdisamed cali macalim oo dhikadoo madarasashiya ibraahim meylow oo ku tartamay majmuucada abubakar sadiiq su-aalin jawaabteedaan iskudaymaybwaa yanqasimu alfaqaariyaat ilaa khamsa anwaac الأسماك والبرمايات والزواهف والطيور والثدييات سؤال الويدي ما هي تمام قيس ما فقاريات الفدوريت ما بك جوابي صح هي ان جوابي مجموعة أبو بكر بن الصديق صدراتي ما بلين لما الدرج الله أكبر
munaasabadda tartanka waxaa si diran uu soo dhoweeyey waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga ee wilaayaadka nabadoon sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamigaha oo ka qaybgala tartanka waxa uu sheegay islamarkaana u bogaadiyey kaalinta waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe ee sheekh ibraahim meelow ee ku yaala degmada ufurow alxamdulilah mahadoo dhan ilaahay alle tabaaraka wa tacaala hana waafajiyey musaabaqadaas oo ku dhiyaaso madarasatu sheekh ibraahim maylow sheekh ibraahim maylow ilaahay subxaanah wa tacaala jannada allah ku waraabiyo yeelana mayg mahadnaqaane ee guud ahaan maktabu tarbiya wa tacliim yaag mahadnaqaane ee xeer haraka iyo walaayo iyo muxaafadaba anka mahadnaqaane juhdiga iyo dadaalka la geli ee dadkan oo yar yar oo da-adiyo yarta oo geeka ku jawaabahayo qaaradaha adduunka meegow oo haddana si sariix ah in sheegohayo ee badaha adduunka meegow ku jawaabahayo ee fiqigii ku jawaabahayo oo maylare tayamum maylare ku jawaabahayo oo maylaraay caqiidadii towxiidkii mawaaha waa juhdi i dadaal waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala id kasta oo tale i tusaale ka darati ilaahay ha ku ajarsiyo yeelana dhallinyarada ardayda markan maysan lanaasi kala dardaaramay waqti haysataa waqtigeena in isku bedarana ku faa'iidaysataa wal alla wali inta la kadhakaaw inaysan markii banaanka jartaan yoole ha ka fikirtaan hadhow dambe walka su'aalo doona may ku jawaabaas ilaa ha ka fikir intaasi kadib waxaa natiijada tartankii xooganaa ee dhex maray ardayda madarasada sheekh ibraahim meelo ay noqotay sida tan ee uu soo gudbiyey guddiga ama lajnadii maamulka ka ahayd tartankaasi waxaa tartamay majmuucooyinka kale ah majmuucatu abubakar asidiiq iyo majmuucatu khadiijatu bintu khuweyli ee tartamay aad bay u tartamayeen u beratamayeen ku dadaalayeen natiijada ay kala heleen waxay tahay sida tan majmuucada abubakar asidiiq waxay heshay kow iyo toban darajo ayay heshay waxaa la weydiiyey toddoba su'aal ayaa la weydiiyey kow iyo toban darajo ayaa heshay waxna way gefeen majmuucada khadiijatu bintu khuweyla sidoo kale toddoba su'aal ayaa la weydiiyey iyagana waxay heleen kow iyo toban darajo ama tumi kow darajo lamada majmuuco markuun maybaa heleena nagi tumi kow darajo heleen waana baraaje yaylakushada tabahaya tartankan ayaa ku dhammaaday jawi aad u wanaagsan oo ay ka muuqatay xamaasad isdhexgal iyo wadajir ardayda ka qayb qaadata waxay muujiyeen tartan heer sare oo aqoon iyo faham ay ku soo gudbinayeen taasoo guulan u ah maamulka dugsiga waalidiinta carruurtooda sida hagaarla'aanta ugu dhiirigeliya waxbarashada iyo dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum